وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۖ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ
قدما قدما نمضي دوما قدما لا نرتد وراء أو تحن لنا همما قدما قدما قدما نمضي دوما قدما لا نرتد وراء أو تحن لنا همما قدما نمضي نعلي gurguurta waxaan ku leeyahay insha allah hadda adiga naga badbaado kuwii adiga dowdhalifyada ah maanta adiga aad soo hogaaminays ayaan insha allah ku naafay doonaa biidnillahi ilbaari insha allah
قدما نمضي ننصر دينا شرعا أسمى بالسيف ولا يفتر في الله لنا عزما قدما قدما قدما قدما قدما قدما قدما نمضي لجهاد قوم الكفر الأوغاد من ملأوا الأرض فساد وبها عاثوا بسم الله.
قدما أنا ومعي نمضي كبلا لجهاد قوم آذن يوسف بيباء من
oo noolaana ay ii yaqaanaan badbaade walaalaha kalena maktab ishaadina ay ii yaqaanaan waa macaad intaas kadib waxay batafilaa gobolka aan ka dhasho gobolka shabeellada hoose gaar ahaan magaalada jeerow ikhwaani filaa ilaahay tabaaraka wa tacaala ee ku mahadsan oo jihaadkana soo waafajiyey oo maanta nicmadaa ilaahay na siiyey nicmatul islaam waaliimaan waaljihaad ilaahaygaas ayaan ugu mahad celinaynaa intaas kadib ikhwaani filaah anigoo u socdo ilaahay tabaaraka wa tacaala la kulankiisa aan raadinayo jannadiisa waxaan doonaya insha allah meesha la yiraahdo inaan dhiiggayga ku bixiyo iyo dhacaankayga insha allah waa madaxtooyada filarosa insha allah aagaas dhammaan inuu ilaahay tabaaraka wa tacaala islaamkaan ugu kaafi aan doonaya insha allah intaas kadib waxaa weeyaan axibatu filaah gaaladaas anad aan ku wajan waxaan leenahay intaanay gaarin maadada ugu horeyso horta towbad keena waxaa weeyaan towba ayaan u ba- u bandhigayaa tuubuu ilallahi towbatan nasuuxan ilaahay waa towbadiis waa maftuux towbad ilaah haddaad diidaan soomaa insha allah aniga ayaan idinsoo hayno insha allah haddaadna insha allah xamlada tayna haddaad ka badbaadaan insha allah xamlada kale walaala ay soo wadaan kuma badbaadi doontaan biidnillahi ilbaari insha allah gaaladaas oo maanta oo garguurta soo horhayo garguurta waxaan ku leeyahay insha allah hadda adiga naga badbaado kuwii adiga dowdhalifyada ah maanta adiga aad soo hogaaminays ayaan insha allah ku naafay doonaa biidnillahi ilbaari insha allah waxaa weeyaan adigan toobaan kuu bandhigaynaa toobadaas haddaad diido insha allah waxaan rajaynaynaa madaxaaga iska dhaafee insha allah inaan hilibkaaga aan jarjarno biidnillahi ilbaari insha allah walaalaha muslimiinta waxaan leeyahay anuu fariin halkan ugu dira anu waxaan leeyahay ikhwaani fillaah ilaahay tabaaraka wa tacaala cabsidiisaan idin dardaarmaya maadada ugu horeyso waxaa weeyaan anaga waxaan u socnaa liilaahi kalimatillaah ilaahay dartiis baan u socnaa maanta waxaa weeyaan anagoo ilaahay jihaadka maadada koowaad kuuna soo waafajiyey oo ilaahay na keenay oo maanta dan ilaahay maanta jihaadka meesha ugu sare na gaarsiiyey oo maanta aclamiliyaatul ishaadiya ayaa ilaahay ayaa ku mahadsan maadada ugu horeyso insha allah anigan waxaan rajaynaynaa biidnillahi ilbaari dhiiggayga iyo dhacaankayga insha allah inaan islaamka aan ugu faraxiyo oon islaamka maanta gaaladaas oo maanta shirqoolada dhaqarta islaamka lagu maleega meesha lagu soo degay insha allah aniga waxaan rajaynayaa in aniga dhiigii aan ugu kaafiyo biidnillah albaari walaalaha iga dambeeyeen insha allah oo maanta gadaashayda soo haayeen ayagana insha allah inuu ilaahay u fududeeyo ayaan rajaynayaa biidnillahi albaari intaas kadib waxaan leeyahay mujaahidiinta sabra la sabartama cadow cadowga maanta wax ma ahan insha allah hadduu maanta iskibriisiyo amise maanta oo maanta wax walba keeno maanta waad u jeedin garyuurtay wax maanta su abaabulay gaalo dhammaan ayaa isku keenay waxaa weeyaan waxaanu doonayaa inuu ilaahay tabaaraka wa tacaala diinkiisa oo maanta burburiyo anagan waxaan diyaar u nahay ilaahay diinkiisa intii la burburi lahaa anaga ayaa la faheena u burburaayo biidnillahi albaari insha allah anigan waxaan diyaar u nahay har iyo habeen insha allah haddan aan ku wajahanahay aan ku socdo gaarigayga anoo hogaaminay insha allah gaalkaas oo oo xunka ah oo ilaahay tabaaraka wa tacaala diinkiisa oo wax ka sheegay inaan qoorta ka jaro biidnillahi albaari insha allah mujaahidiinta waxaan leeyahay thuquurta ku sugnaada insha allah umradiina adeeca waxaa weeyaan jihaadka maanta is adeecid la-aan ma soconaayo waxaa weeyaan meesha lagugu dirmaan jihaadka maanta haddii lagu dhaho intaas meeshaas aad waa inaa aada aad ku sabartaa aadna ilaahay dartiis aad u ajar xisaabsataa idinka mujaahidiinta waxaadna u socotiin ilaahay tabaaraka watacaala xaggiisa oona ilaahay idin ballan qaaday janno xibati fillah waxaa weeyaan cabsida ilaahay baan idin dardaarmayaa ittaqillah xaysu maa kunt meel walba aad joogtaan waa inaad ku sugnaataan aadna sabartaan aadna jilib xirnaataan gaalada aad la sabartaan waxaa weeyaan maraykan iyo maanta gaal cadaan iyo maanta gaalka garguurta waxba ma qaadaan biidnillah albaari insha allah aniga ayaa ka adkaa doono insha allah idinkana idinku dardaarma mida kale waxaa weeyaan maktabkan al amaliyaat ulishaadiya ayaa la moogaana insha allah haddaad maanta meel walba joogtaan soo hamiya maktabkan waa maktabka ugu fiican oo oon ilaahay ugu maanta jihaadka meesha ugu sareeyo oo ka dhigay wey ikhwaani fillah maktabkan yaala moogaan hala sabro insha allah hal ajar xisaabsado wax walba maanta idinku dhaho hal ajar xisaabsado insha allah waxaweyaan intaas kadib waxaan u dardaarmayaa anoo haddan aan ka gadaal marsanaya beesha aan ka dhashay waxaa weeyaan waxaa idin leeyahay ittaqillah xaysu maa kunt waxaa weyan ilaahay ka baqa waxaa weyan ilaahay cabsidiisa baan idin dardaarmayaa waxaa weyan ilaahay wuxuu na amray waa jihaad kutiba calaykum alqitaalu wahuwa kurhun lakum wa asaa an takrahuu shay-an wahuwa khayrun lakum wa asaa an tuxibuu shay-an wahuwa sharun lakum wallaahu yaclamu antum laa taclamuun waxaa weeyaan ilaahay dagaal ayuu na amray waxaa weeyaan ikhwaani filah dadka aan ka dhasho waxaan leeyahy gaalkaas waa inaan la dagaalanaa waxa weyaan aniga waxaan u socdaa waxaweyan in ilaahay dhiigayga iyo dhacankayga aan ugu raaligeliyo biidnillahi albaari gaalkaas oo maanta shirqoolla islaamka kusoo wada in aniga ka kaafiyo maadad ugu horeyso horta ogaada waxa weyaan aniga la ima qaldan waxaan waxna la ima sheegin dhigtan waxama la igama sheegin laakiinse waxaa dhigta igu dhacay waa aayada ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa weyaan aniga waxaan u socdaa ummadda islaam ilaahay dartiis baan u socdaa waxa weyaan ilaahay la kulinkiis ayaan rajaynaa biidnillahi albaari saacada kadib waxaan ina ilaahay dhiigayga dacaankayga aan insha allah islaamka aan ugu kaafiyo biidnillahi albaari insha allah anigoo haddana aan ka horumarsanaya aabahayga waxaan leeyahay aabo sawir insha allah aabo waxaan ku dardaarmay waa cabsida ilaahay tabaaraka wa tacaala ilaahay ayaa cabsi kaa leh waxaa weyaan cid kale maanta cabsi kaa leh ma jirto waxaa weyaan jihaadka waad ii goleed jihaadka maanta waad iisoo dirtay anigu uma socdo maanta aabow inaan magacayga la sheego maanta meel walba magacayga laigu sheego uma socdo waxaan u socdaa ilaahay tabaaraka wa tacaala diinkiisa inaan difaaco anigoo maanta oo wadadiisa raacayo nabi maxamed salallahu aleyhi wasalam maanta ma bilaabin waxaa weyn rag ishaadinta maanta ma soo bilaabin waxaa soo bilaabatay waagii saxaabadii nabi moxamed salallahu aleyhi wasalam waagiis ayay soo bilaabatay baraa ibnu maalik anas ibnu nadar waxaa weeyaan saxaabadaas ayay soo bilaabeen bal anigan maanta waxaa weeyaan inaan ku dayno waddadii ayaga ay mareen waxaa weeyaan bal iska dahaadan maanta ilaahay diinkiis ayaa maanta gaalo xun kusoo duushay anigan waxaan u socdaa in ilaahay dhiigayga dhacaankayga aan insha allah islaamka aan ugu kaafiyo biidnillahi albaari intaas kadib waxaan u dardaarmayaa ummatul islaam waxaa idin leeyahay wax maanta la idin sheegaayo oo maanta gaalada idin sheegaysa waxba kama jiro waxaa weeyaan mujaahidiin dad ma dulmiyaan dhiigga islaamka ma banaystaan waxaa weeyaan saad ogsoon tihiin mujaahidiinta waxay u socdaan inay idinka maanta sidii maanta diinka ilaahay la idinku dhaqlaa bay u socotaa ogaada horta ummatul islaam waxaa weeyaan ilaahay diinkiisa ayaa maanta la difaacayaa gaaladan maanta waxay doonaysaa waxaa weeyaan inaad daaquud wadanka lagu dhaqo anigan maanta waa diidnay anigoo maanta ilaahay labaatan jir naga dhigay inuu ilaahay diinkiisa daaquud maanta lagu bedel qaado aniga anigan waa diidna insha allah anigana waxaan diyaar unaa inaa ilaahay jismigiin iyo dhacaankiin aan ilaahay kaga iibsano insha allah gaaladaasna islaamka aan ugu kaafino idinkan si xornimo ah nabad ah inaad ku noolaataan wadanka aan rajaynayna biidni albaari idinkana markaad maqashiin qabarkii ama shahaadadii markaad maqashiin iyo soo duceeyaa la dhihin waa la qalday cid maanta i qaladay ma jirto waa la qalday dhigta wax lagu sheegay waxaa weyne aniga ilaahay aayadiisba dhigta wax igu dhaceen ilaahay aayadiis baa maqlay waxaa weyne ilaahay maanta wax maanta agtiis yaalo ayaa ka badan waxaa weyne adduunyada maanta waxaa weyne wax yar wey waxaa weyaan adduunya sujin almu'min waa jannat alkaafir waa mu'minka xabsigiisa waa gaalkan waa jannadiisa aniga ilaahay aakhir ayaa janna nagu diyaariyey janna maanta oo webiyaal hoosteeda ka soconayaan tajri min taxti al anhaar waxaa weeyaan ilaahay wuxuu diyaariyey asa og waxaa weyaan aniga inta meeshaas ayaan u soconaa waxaa weyaan adduunyadan nabigeen moxamed sala allahu alay wasalam ayaa ka tagay haddana anigana waan ka soconaa biidnillahi albaari insha allah ogaada waxaa weeyaan anigoo haddana aan fariin u diraayo waxaa weyaan khaasatan umurada mujaahidiin waxaa idin leeyahay sabra la sabartam cadow waad u jeedin maanta gaalka xun oo maanta wax maanta dhaqar soo maleegaya oo islaamka ka soo wado idinkana sidaas kadaalika dhaqarta idinkana insha allah ku badiya insha allah fikradda islaamka halagu kordhiyo islaamka maanta cid kale kuma tashanayso ummadda islaamka maanta waxaa la doonayaa gaaladaas xun madaxtooyada waxay ugu soo shiraysaa in ilaahay diinkiis la burburiyo in ilaahay diinkiis daaquud lagu bedelo idinkana sabra la sabartam cadow insha allah waxaa weyaan insha allah kuwii amiir aad u tihiin ha lasoo waafajiyo insha allah sidii ay micnaha maktab ishaayinta ay kusoo doortaan ayaa la rabaa biidnillahi albaari insha allah idinkana waxaa weyaan dulqaata waxaa weyaan mas-uuliyad baa idin saaran mas-uuliyadaas hala guto biidnillahi albaari insha allah khaasatan amiirkeyna awgeyd waxaan u dardaarmayaa amiiru sabr insha allah waxaa weeyaan mas-uuliyadba maanta ku saaran waxaa weeyaan adigna markaad qabarkeyn aad maqasho inaad nuu soo duceysid ayaan rajaynaynaa biidnillahi albaari insha allah intaan kadib waxaa weeyaan haddaad maqashiin kii ikasaa iyo kii aan ikasaynin waxaa weeyaan inaad iisoo duceysin insha allah waxaa weeyaan saacada kadib waxaan ku wajahnay cadowga allah insha allah waxaan rajaynayaa inaad dhiiggii iyo dhacaankii iyo lafhii insha allah inaan ku burburiyo khaasatan waxaan u dardaarmayaa asxaabteed waxaa idin leeyahay asxaabta waxaa weeyaan haddaad maqashiin shahaadadeed insha allah iisoo duceeya insha allah idinkana soo hamiya balanteena waxaa weeyaan alcamiliyat ulishaadiya waxaa weeyaan alcamiliyat ulishaadiya dhedheel dhedheel lagu mahalo waxaa weeyaan ilaahay baradiisa waxaa weeyaan ilaahay dikrigiis la laazimo ilaahay maanta hadhii habeen la baryo waxaa weeyaan ayaa lagu halaa insha allah idinkan iisoo duceeya dadka kale maanta waxaan leeyahay aniga oo ikasaa insha allah idinkan markaad i maqashiin waxaa weeyaan idinkan iisoo duceeya biidnillahi albaari insha allah gaaladaas waxaan leeyahay insha allah wadanka islaamka iskaga taga haddaad diidaan wadanka islaamka haddaad ka bax weysaan insha allah waxaa rajay doonaa biidnillahi albaari insha allah xamar muqdisho waxay noqon doontaa meel weligeedib laa ilaaha ila allah moxamedan rasuulillah sal allahu alay wasalam lagu taag ayaa noqon doontaa biidnillahi albaari insha allah meeshaad aan ku wajahana ilaahay waxaan ka rajaynaa biidnillahi albaari fillarosa inay noqoto laa ilaaha ila allah moxamedan rasuulillah sal allahu alay wasalam mid lagu dhaq inay noqoto ayaan rajaynaa biidnillahi albaari insha allah waxaa weeyaan waan idin salaamayaa biidnillahi albaari insha allah
من زعموا حرب الدين وبهم أنا زعما قدما نمضي بيقين لقتال المرتدين من زعموا حرب الدين وبهم أنا زعما ونقول أيا أشرار يا أذناب الكفار جئنا نسليكم نار ولكم نقذف حمما